saqdii dhexe ee xalay waxaa magaalada muqdisho oo gaar ahaan degmada wadajir lagu dilay askari ka tirsan ciidamada looga yeeraho danab ee uu maraykanka ku shaqaysto kaas oo sida lasoo warinayo dilkiisa ay ka dambeysay haweenay magaceeda lagu sheegay nawaal saalax cabdulle dilka ayaa ka dhacay guri uu joogay waxaana haweenaydu ay u adeegsatay qorigiisa iyadoona wadnaha ka toogatay markii hore dhaawac ayaa soo gaaray askarigan oo lagu magacaabo liibaan cabdi daahir wuxuuna ugu dambeyntii u geeriyooday isla dhaawacii lamana oga sababta rasmiga ah ee haweenaydan ay u dishay ninkan iyo waxa ka dhexeeyey sawiro laga soo qaaday meydka askarigan ayaa lagu faafiyey baraha bulshada waxaana xabadu ay kaga taallay dhinaca wadnaha haweenaydan ninka dishay ayaa waxaa xiray ciidamada dowladda federaalka iyada iyo dad kale oo guriga ku sugnaa mana aha markii ugu horreysay oo hab noocan oo kale ah loo dilo ciidamada dowladda federaalka